جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada ah warka subaxnimo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ku dhowaad labaatan ruux oo soomaali tahriibiyaal ah ayaa ku dhintay badda u dhexaysa dalalka isbeyn iyo aljazaa'ir wilaayada islaamiga galgaduud ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan halista ay leedahay dawada wakhtiga dheer la isticmaalo
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس dhegaystayaal waa jimco taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada dulqacda sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobadaas oo faah-faahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
muuqaalkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka weerarhka ee kataa'ib al ikhbaariya ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar kamiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayadii islaamiga ah ee baay weerarkan kamiinka ah oo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo baxay gudaha magaalada baydhabo ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay afaafka hore ee magaalada kaamirada kanaalka weerarhka ee kataa'ib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa dirar culus kadib tobannaan maleeshiyaadka murtadiinta ah oo ka cararaya fagaaraha dagaalka iyo geesiyada mujaahidiinta oo ku daba jira firxadkooda
واسفك من دمهم أنهارا هم ضلال هم أبطار ودعاة سوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرضا هدموا الدارا هم ضلال هم أقذار ودعاة فسوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرضا هدموا الدارا لا تتركهم ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا ولتجعلهم جيفا صرعا والحقهم ويلا وخسارا
dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale kanaalka weerarka ee kataa'ib al ikhbaariyah uu baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo ka dhacay duleedka deegaanka daynuunay ee wilaayada baay kaasi oo lagu soo bandhigayo khasaarihii cuslaa ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi aad baad u mahadsantahay yaasir ku dhowaad labaatan ruux oo soomaali tahriibiyaal ah ayaa ku dhintay badda u dhexaysa dalalka isbeyn iyo aljazaa'ir casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waxaa lasoo warinayaa ugu yaraan toban iyo toddoba qof oo dhallinyaro soomaaliyeed ah ay ku dhinteen badda u dhexaysa dalalka isbeyn iyo aljazaa'ir halkaasoo ah marin ay ka gudbaan tahriibayaasha dhallinyarada ku leeday biyaha badda ayaa lasoo wariyey inay ka kooban yihiin shan gabdhood iyo toban iyo laba wiil waxay doonayeen inay ka tillaabaan qaaradda yurub ay tahriib ku galaan cilwaradi ayaa sheegaya in doon yar ay saarnaayeen ay la degtay taasoo keentay in badda ay ku dhammaadaan lamana shaacin magacyada dhallinyarada ku leeday biyaha badda maadaama xogtan la shaaciyey gelinkii dambe ee shalay biyahawshilka uu ka dhacay ayaa marin u ah kumanaan tahriibayaal ah oo sannad weliba naftooda ku halisgelinaya si ay u gaaraan qaaradda yurub mahadsanid casaam wilaayada islaamiga galgaduud ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi waa kan marwaan moxamed oo warbixintaasi inoo diyaariyey waxay ahayd iyo kala wareejin u dhexaysay beelaha muslimiinta ah ee murasada iyo wacisle ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda arrintaas oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada ah maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud ayaa diyadan u kala xukuntay labada beelooda waxayna isugu jirtay dhimashada saddex nin oo u dhashay beesha wacisle oo ku baxay gacanta rag u dhashay beesha murasade iyo dhiigno labada dhinac ah waxayna diyadaasi gaaraysay saddex boqol labaatan iyo afar neefgiil ah oo maxkamadda shareecada islaamka ku xukuntay beesha mursade oo lagu qiimeeyey boqol sideetan sagaal kun laba boqol toban iyo lix dollara halka beesha mursado loo xukumay diignool dhan laba iyo toban halaad oo u dhiganta lix kun toddoba boqol labaatan dollara munaasabad ka dhacday gudaha magaalada ceelbuura ayay beesha mursado lacagtaasi diyada ah ugu wareejisay suldaanka iyo odayaasha beesha wacisle iyagoo kusii wareejiyey wakiilada awliyaa-u damka halka sidoo kale suldaanka beesha wacisle oo dhankiisa ku wareejiyey ugaaska beesha mursade xoolihii lagu xukumay waxaa munaasabadda diyo wareejinta ugu horeyn ka hadlay ugaaska beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo suldaanka beesha waceysle suldaan daa-uud xasan aadan oo halkaasi ku kala wareegay xoolaha diyada ah ay xukuntay maxkamadda shareecada islaamka waxaan rabaa inaan ku wareejinno aniga iyo odayaasha nuqabada ahaa oo saddex iyo sagaal oo mursade saddex boqol labaatan iyo afar halaad oo saddex nin iyo dhaawacyo diyadood ah inaan ku wareejiyo odayaasha reer wacaysle gaar ahaan suldaanka beesha wacaysle suldaan daa-uud xoolahaasoo lacagtooda ay gaarayso boqol sideetan iyo sagaal kun laba boqol toban iyo lix doolar waxaan rabaa xoolahaas marka insha allahu tacaala in ay saas ula wareegaan suldaanka aan ula wareego
geelaas oo saddexda boqol labaatan iyo afarta halaada oo saddexda boqol ay tahay saddex nin diyadood oo dhimatay oo walaalaha wuxuu ahay dhinacooda gacantooda ku baxday iyo wuxuu ahaa labaatan iyo afar halaad oo iyakuna dhiignool ah waan kala wareegnay haddaan nahay anigoo suldaanka iyo odayaasha beesha waceysle waan kala wareegnay geelaasu saddexda boqol labaatanka iyo afarta halaad wuxuu ahaa cadadkiisu boqol sideetan iyo sagaal kun laba boqol toban iyo lix doolar ou noqday haddii la qiimeeyey lacagtiina waan kala wareegnay waxaana la ku lahaa haddaan heer waceeslana walaalaha heer mursade ay nagu leeyihiin dhignool dhignoolkaas wuxuu ahaa labaiyo toban halaad oo u dhiganta lix kun toddoba boqol iyo labaatan ayakana waxaan ku wareejinayaa ugaaska aan ku wareejinayaa ugaas cabdulaahi waa kaala wareegnay waa kaala wareegnay lacagtaas xoolihii waxay dhiignoolahay
intaas kadib wakiilada awliyaa udamka diyada loo xukumay ayaa madasha ka hadlay iyagoo sheegay inay haystaan lacagtii diyada ee loo xukumay warasada ay wakiilka ka yihiin aniga oo ah wakiilka warisada xayeetooday walaalkay cabdulaahi axmed ismaan oo ku baxay gacanta dad ka mid ah beesha murusade waxaa shareeco islaamka la igaga xukumay boqol halaad wayna gashay xaqaasu gacanteedu galay waana nala siiyey wiilka daawud axmed bariise oo wiilkaygoon adeerkiis ahay beesha mursada gacantooda ku dhintay xaqa loo xukumay warasadaas waa haya
aniga waxaa la yidhahdaa cabdi cismaan siyaada la yidhahdaa waxaan allah mahadle mudnaan walaayadaa leh kitaabka ilaahay waxaa noogu kala qaaday beeshaan walaalaha hoon isku dhacnay waa mahadsan tahay kor allaha ka dhigo warasadii abshir xuseen cismaan anuu adeerkiiyo cabdi cismaan shaad la yidhaahdo wax dheefkii loo xukumay oo walaayada u xukunta kitaabka ilahay u xukumay waa haya odayaashii waxgaradka beelaha mursada iyo waacisle ayaa sidoo kale hadallo kala duwan ka jeediyey munaasabada diyo wareejinta kuwaasoo soo dhoweeyey diyada ay ku kala qaateen shareecada islaamka
labada beelood oo reer wacaysleyo mursade wax yara walax baa kala gaaray waxayna u xukunteen kitaabka ilaahay walaalaannaho dadkan dad isla dhasho qaraabaa waaye wiil iyo abtigiis iyo in adeer waaye waana muslimeen haddana ilaahay daris isaga dhigay inay ku dadaalaan amniga oy kitaabka ilaahay ku xukuntamaan way ku ballameen ballantaas inay adkeeyaanna waa loo baahan yahay daalunkuna waa jiryahay in laga hortago waxaan ka shaqayn doonaa dadka qaybteenna wacaasloha dadkaan hadda ka dhintay kuna dadaalaya baryaha dhoweed inaan dhig muslimo sandaada haddaana waxaan ka intii tabarteenna inaan dhig muslim daadan waxaan aad iyo aad u soo dhowayhaynaa maalka iyo xuquuqday dhiibeen ay ku dadaalayeen in xaqaas la baxsho warasada lagu dhiibo la siiyo insha allahu tacaala ijtihaadkay bixaayeen shareecadainshaalla aad iyo aad uga faraxsanahay waan aqbalnay ilaahayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu noo siyaadiyo ugu dambeyntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa kelimad dardaarna ka jeediyey munaasabadda
jasaakum allahu kheyran marka shaqadii lasoo qabtay iyo hoolihii waa ku mahadsan yihiin odayaasha si guud jazaakum allahu kheyran ka wilaaya ahaan aad iyo aad ugu faraxsannahay shaqada la qabtay labada beelood labada dhinacba maanta saan u jeedno waxa meesha laga kala qaatay saddex nin diidooda oo saddex boqoloo halaad ah iyo dhiignool shaqadaasi hooshaasi insha allahu tacaala ay u godoomeen labada dhinacba waraasadii dadkii wakiilka ka ahaa ay u godoomeen aad iyo aad ugu faraxsannahay waxaan rabaa marka inaan ka soo gebagabeeyo dardaaran kooban walaalnimada islaamka inaan xoojinno waxaa naga dhexeeyo dadka muslimiinta guud ahaan waa alquwa aliimaaniya allana subxaana wa tacaala uu yidhi innama almu'minuuna ikhwa dadka muminiinta ahluliimaanka waa walaalo insha allahu tacaalaa waxaan isku ognahay oo uga muhiimsan hadday wax dhacaan ninkii wax geystay ha ku ekaato arrintaasi asaga gacanta ha lagu soo dhigo sharagii cadaaladda ha la keeno dadkii owliyaulmaqtuulka ahaa ama ha daystaano ama ha qisaastaano ama dii ha ka qaataan ayagaa jirtaa marka arrintaasina dhib badan loo mari maa qadlidaas horta odayaasha insha allahu tacaala guud ahaan waa u dardaarmayaa dadkan in loo sheego dhacdadii dhacdo ma aragtay arrimahaasi inaan qaabkaas u xakamayno dhacdadan ayaa tusaale u ah sida beelaha muslimiinta ay ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay u aqbalaan inay wax ku raadsadaan kitaabka alleh kuna kala baxaan shareecada islaamka waxayna maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ka jira markasta u taagan yihiin ilaalinta midnimada muslimiinta xalinta khilaafaadka iyo kugarnaqidda cadaalad shareecadeed taasoo horseed u noqotay nabad waarta iyo walaaltinimo sugan mahadsanid marwaan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan warbixintaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa saadaq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo sii laba jibaaray gurmadka lagu garab qabanayo dadka abaaruhu ay dhibaateeyeenna ee ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis sokor iyo saliid gaarsiiyey dadka abaaruhu ay saameeyeenna ee ku dhaqan deegaanka samataro ee hoos tagta magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan gurmadkan raashin qaybinta ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqol iyo lixdan qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka samataro iyo sagaal tuulo oo hoos yimaada mid ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayay ayaa bulshada ugu baaqay in ay iswalaashadaan isku naxariistaan deriskana ay ka warqabaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuuna waafajiyey annagoo ah wakiilna ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaab almujaahidiin in aan joogno deegaanka samatara maanta marka samatara waxaan ku bixinaynaa raashin kala duwan oo ka kooban bariis iyo bur sokor iyo saliid maanta dadka meeshaan wax lagu siinaayana waxaa waaye boqol iyo lixdan qows weeye walaalaha muslimiinta waxaan u sheegaynaa in ay maaragtay abaartii lasoo maray oo maaragtay dadka dhibaataysay waxaan yarka oo la helay inaan isu naxariisanno oo dadka walaalaheen oo dabka uu ka dansan yahay dabka loo shida ayaan ku baraarujinaynaa insha allahu tacaala marka waxaan leenahay siduu ilaahi subxaana wa tacaala abaartaa nooga qaada qof walba hala imaado istikfaar ee gacan bini aadan maaragtay waan ka bixaynaa insha allahu tacaala waxaan raashinkan hadda ujeedaan lagama soo qaadin qaramada madow lagama soo qaadin waxaa soo dhiibay xarakatu shabaab almujaahidiin marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaa laidinka rabaa qof walba inuu ilaahi subxaana watacaala uu baryo la imaada maaragtay baryo uu la imaada siduu ilaahi subxaana watacaala uu roobka isu keyn soo raacin lahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaya qaar ka mid ah dadka gurmadka raashinka ah la gaarsiiyey ee ku dhaqan deegaanka samataro iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mujaahidiinta kaga mahadceliyey gurmadka lasoo gaarsiiyey iyagoona sheegay in xilligani ay baahi weyn u qabeen cabdulaahi dhaqane nuur maanta samantaraan jooga abaarta aad iyo aad ay noo saamaysay walaayadana gargaarayna siis walaayada kor allah ka dhigo bariis iyo bur alxamdulilah sokor saliid nala sii maanta gargaarkaas waa u baahnayn walaayad khayr allah siiyo qiyaasta meeshaan haddii aan aan qiyaastayda kala hadlo inta ka faaiday saddex boqol iyo kalkoos waay waa dhan yihiin dadkii u baahnay waa la siiyey jisaakum allahu khayran walaayada kor allah ka dhigo dab oo dansanaa cawad waa shidma haa iyadoo la faraxsiya
cabdi muuse haruun buraabol iyo sumataro maanta waxaan dareemayaa nicmo ilaahaytiisa oo raashiin ah raashiinkaas walaayada baa noo keentay bur saliid bariis baahi weyn ayaana noo haysay marka alxamdulilaahi ilaahayna haka ajirsiiyo gaaladana ha la hajubiyo waanu u mahad celinaynaa aadan weheliisa samataro waarta na hayso waxaa noogu weyn baahiyo iyo roob waxaana loo siiyey bur bariis saliid sonkor marka walaayada waa ku mahadsan tahay waanu u mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran barre xamed cabdil deegaankayda waxaa waaye meel gumarey la yidhahdo doondheer ka sokaysa samatara hoos imaada maanta bariis sokor bur saliid walaayadana siisa waana ku mahadsantahay taasaa ugu mahad celinaynaa deegaankayda waa boologumirey samatarhoosimaad saliid iyo bur iyo sokor iyo haddii ilaah kuu roon yahay kaalmadaasay noo fidisa ilaahay xamdigiis waa xilligan aad baa loogu baahnay abaar xun ayaana hayso kaalmo weynay noo geysatay ilaahay cadowga ha ka qabto gaaladana ha la hajibiyo roob qarqabana halla hana siiyo intaasay idinku ducaynaynaa aan muslimiintana ugu ducaynaynaa magacii waa cali axmed cali deegaankeedu waa dool xayle bur bariis sokor saliid ilaah ku mahadsan walaayada ku mahadsan aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ugu baahan yihiin walaayada waa ku mahadsan tah dadkii madnaa waa la siiyey aniga cabey ibraahim elmi deegaanka idacag shirri maanta samadaraan jooga bur iyo bariis iyo sokor iyo saliidaa nala siiy walaayada islaamigaa na siisa waana ku mahadsan tahay magacayga salaad cabdulaahi deegaankayga qoordheere qoordheere iyo jiqlay kuwaas ku meesha waa qoordheere waxaa liisii haddaa laku degay sokor bariis bur aliisii saliid waa loo baahnaa meen waaba loo jajabnaaybo biri iyo baraha waa dhergaynaa insha allah walaayada kor allaha ka dhigo gaalka allaha jibiyo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa mas-uuliyad gaar ah iska saartay ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada waxaana guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada ka sameeyey gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin aad baad umahadsantahay saadaq ugu dambeyntii warkeenna subax waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixin ku aadan halista ay leedahay daawada wakhtiga dheer la isticmaalo cabdulqaadir maxamed rabaani ayaa inoo diyaariyey dhegaystow warbixinteennan waxaynu ku eegaynaa kacaada dhigashada isticmaalka dawooyinka sida kuwa gaaskah adigoo in badan maqli jiray iisoo qaba dawadan hadda ka hor ayaa dhakhtar iisoo qoraye ama sida kale haddii aan u dhigo hebel haddii uu xanuunsado waxaa la siin jiray dawo dhakhtar hebel uu usoo qoray oo uu ku bogsooday iyo sheekooyin kale oo la xidhiira arrimahaas waxaas oo dhan waxa ay dhibaato ku keenayaan jiritaanka bini'aadamka iyadoo suurtagal ay tahay qof loo daweyn lahaa si fudud ayaa waxa ay qaadan doontaa in lala tacaalo muddo badan haddaba adigan sidaasi sameeyey maxaad soo kordhisay dheef mise dhibaato haddaba arrimahan way ka digayaan dhakhaatiirta caalamka waxayna walaac darini ka muujinayaan kacaada dhigashada isticmaalka dawada waqti dheer haddaba warbixinteennan aynu ku soo qaadanno dawooyinka loo isticmaalo gaaska oo waqti dheer la qaato ama dawo ahaan loo cuno iyadoo aan dhakhtar soo qorin sida aynu ka soo xiganay hay-adda dowliga ee caafimaadka ee waddanka ingiriiska ayaa digniin ka soo saartay isticmaalka malaayiin qof dawooyin aan dhakhtar soo qorin oo sida badarka oo kale loo cuno iyadoo dhanka kale bukaano badan ay la ildaran yihiin xanuunada dawooyinkaas dhakhtar qows ayaa ka digaya mid ka mida dawooyinka ugu badan ee lagu qoro dalka britain isaga oo ka digaya in malaayiin qof ay waxyeello u geysan karaan caafimaadkooda iyagoon ogeyn omobrazol oo ah dawada laabjeexa ay qaataan dad aan la tirin karin oo ku nool u k ayaa laga yaabaa in ay dhib badan ku keento dhibanaha intuu dheef raadinayo marka si qaldan loo isticmaalo sida ay sheegtay doctoresa anna bress blester dawadan waxay ka tirsan tahay koox loo yaqaano proton pump inhibitors kuwaas oo ka mid ah dawooyinka sida amabrazol lansoborozol inkastoo dawooyinkani ay yihiin kuwo ka howlgala ama la falgala xanuunada qaar ee caloosha haddana ditorbalesta waxa ay ka digtay in dad aad u badan ay u qaadanayaan sidii nacnaca oo kale iyaga oo aan helin hagitaan caafimadeed oo sax ah haddii aad u qaadato si aan loo baahnayn waxay carqaladeyn kartaa nuugista kaalshamka magnesiumka iyo vitamin b two alifka ayay tiri tiradu waa mid laga naxo sanadkii ka ilaa ka oo keliya dhakhaatiirta england waxa ay qoreen saddex iyo toddobaatan milyan oo warqadood oo dawada protompom inhibitor iyadoo liiska dawooyinkaas uu ugu sarreeyey kaniinka omobrazol laakiin dad badan ayaa bilaabay in ay kaniiniyadu u isticmaalaan sidii nooc ka mid ah isdifaacid ka hor habeenada munaasabadaha lasoo cunayo cuntooyinka culus doctor balester oo haysata shahaadada mastarka ee dawada degdega ah waxa ay sheegtay in ay aragtay bukaan oo la dhaqmaya omobrazol sidii ilaaliyaha caloosha oo kale iyaga oo qaadanaya ka hor intaanay cabbin alkolo ama cunin cuntooyin dufan leh dhibaatadu waxay tahay tan maaha ujeeddadii loo naqshadeeyey dawadan waxaa loogu talagalay in lagu daweeyo xaalado gaar ah sida laabjeexa cudurka hunguri mareenka esophagitis boogaha caloosha ama in laga caawiyo bukaanka baabi'inta bakteeriyada helicobacter bylori oo ah bakteeriyada keenta gaaska isticmaalkeeda si looga hortago iyada oo aan jirin sabab caafimadeed oo sax ah ayaa noqotay mid walaac badan leh inkastoo dhakhaatiirtu ay sheegaan in aysan jirin wax la yidhaahdo ilaaliyaha caloosha oo dhab ah cawaaqibta caafimadeed ee ka dhalan karta carqaladaha omobrazol iyada oo aan loo baahnayn waxay noqon kartaa mid halis caafimadeed keeni karta ditoreza balista waxa ay ka digaysaa in sannado badan oo isticmaal aan loo baahnayn ah ay hor istaagi karto awoodda jirkaaga ee nuugista nafaqooyinka muhiimka ah sida calcium magnesium birta oo qofka ku yaraata iyo vitamin b two alif tani waxa ay dadka isticmaala dawooyinka ku keeni kartaa lafahooda oo jilca sababna u noqon karta jabniin fudud noocyo kala duwan oo dhiig yaraan ah iyo in ay dawooyinka abuuraan fursad aad u sahlan oo lagu qaado caabuqyada dheefshiidka ee aadka u xun waxay sidoo kale ka walaacsan tahay xiriirka ka dhexeeya koritaanka bakteeriyada xaddhaafka ah ee mindhicirka yar oo loo yaqaano sibo inkastoo kaniiniyadani ay guud ahaan ammaan yihiin isticmaalka muddo gaaban khataruhu way ka sii darayaan wakhti kadib gaar ahaan dadka da'da ah xitaa waxaa jira caddeemo muujinaya in dadka isticmaala muddada dheer ay la kulmaan khatar weyn oo ah caabuqyada bakteriyada daran sida c dif oo laga soo gaabiyey colostridiotis divisile waa nooc bakteriya ah oo ku nool xiidmaha mindhicirka laakiin marka ay si xaddhaaf ah ay u bataan waxay keenaan cudur halis ah oo wata shuban daran waxaa xusid mudan in si kadis ah loo joojiyo ay kicin karto koror kumeel gaar ah oo ku yimaada wax soo saarka aashitada taasoo ah calaamadaha sii kordhin kara xaaladda caafimaad darri doctor balista waxa ay la kulantay kiisas dhib badan oo ku saabsan shaqadeeda kuwaas oo muujinaya sida ay dhibaatadani u badan tahay shaqadeeda waxaan ku arkay dad aad u badan oo qaadanayay toban ama shan iyo toban sano iyagoon si dhab ah u oogeyn sababta ayay tiri qaar ka mida bukaanadan waxay horeyba ula tacaalayeen lafa burburka ee luqadda caafimaadka lagu yidhaahdo osteobrosis halka kuwa kalena ay qabeen dhiig yaraan aan ka jawaabin daaweynta caadiga ah dad qaba dhibaatooyin dheefshiid oo aan la garanayn oo laga yaabo in ay la xiriiraan isticmaalkooda muddada dheer ee omobrazol waxa ay si gaar ah walaac uga muujisay in qaar badan oo ka mida bukaanada qaatay daawooyinkaas aysan xitaa xusuusan karin sababta ay u bilaabeen qaadashada dawada markii hore waxay fududaysteen isticmaalka dawada sanadba sanadka ka dambeeya iyaga oo u malaynaya in ay ilaalinayso calooshooda halka dhab ahaantii laga yaabo in ay sabab u ahayd dhibaatooyinka ay kala kulmaan dawooyinkani waaxda arrimaha caafimaadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano n h s ee ka diiwaangashan dalka ingiriiska waxa ay leedahay hagitaan cad oo ku saabsan isticmaalka amobrazol si badbaado leh gaar ahaan kuwa iibsanaya iyada oo aan warqad dhakhtar loo qorin waxa ay keenaysaa dhibaatooyin halis ah ha qaadan omobrazol wax ka badan laba toddobaad haddii aad iibsatay warqad la'aan ayuu adeega caafimaadka ku sheegay boggiisa internetka waxa ay ku talinayaan in la arko dhakhtarka guud ee g b haddii calaamaduhu ka sii daraan amaba aysan soo roonaanin muddadan sidoo kale waxaa walaacan qaba dhakhaatiir fara badan oo ka mida kuwa ku nool ingiriiska sida uu ku warramayo doctor sorg oo ah dhakhtar g b ayaa sidoo kale ka digaya dhibaatada dawadan Medicines like omeprazole, lansoprazole, pantoprazole are really, really, really good at reducing acid production.
daawooyinka sida omeprazol lansobrazol iyo bantabrazol waxa ay ku wanaagsan yihiin yareynta soo saarista aashitada caloosha laakiin isticmaalka wakhti dheer waxa ay sababi kartaa saameyn joogto ah tusaale ahaan waxa ay yareynaysaa soo saarista waxyaabaha aashitada ah waxay wax ka bedeli karaan sida habka waddada nuugitaanka ironta calcium iyo magnesium iyo dadka halis ugu jira vitamin b waxay sidoo kale kordhisaa khatarta jabka lafaha sidoo kale waxaa jira taxadar iyo faahfaahin laga muujinayo isticmaalka daawooyinka haddii aad haysato tilmaamo cad oo waadax ah ama calaamadahaaga ay yihiin kuwa aan la maarin karin hagaaji noloshaada caadiga ah kadib daawada waxay ku noqon doontaa mid si nabadgelyo ah aad ku qaadato sidoo kale dhakhtarka waxa uu tilmaamayaa haddii ay yaraadaan fitamiinada iyo macdanaha ku jira jirka waxaa soo bixi doona calaamadahan caabuq daran oo ku dhaca hunguri mareenka boog calooleed sidoo kale boogaha ku jira mandhicirada ama xitaa sababaha dhiigbaxa caloosha ku dhaca iyo waxaa loo yaqaan gas reflex ama aashitada kor ugu soo kacda xagga dhuunta wuxuu dhakhtarku tilmaamayaa in xanuunadan la xidhiira gaaska lagu xalin karo muddo bil ah iyadoo la adeegsanayo daawooyinkan laakiin waa inaad dhakhtarkaaga u tagtaa dhakhtarkaaga ayaad weydiin kartaa sababta aad muddo dheer u qaadanayso daawada kadibna dib u eg calaamadaha haddii ay jiraan calaamado cadcad oo xaaladahaas muujinaya haddii aysan jirinna waxaad ka fiirsan kartaa iska joojinta daawada iyadoo la raacayo hagidda dhakhtarkaaga si ay taasi u dhacdo waxaad u baahan tahay inaad la tashato dhakhtarkaaga Wean off it with your doctor's guidance.
daawadu waxay ku timaadaa qaabab kala duwan kaniiniyo kaabsal iyo dareere iyadoo qaar ka mida kaniiniyadu ay ku milmaan biyaha inta aad u baahan tahay iyo inta aad qaadanayso waxa ay si buuxda ugu xiran tahay xaaladahaaga gaarka ah ee sababta lagugu qoray inkasta oo dadka qaarkii ay u baahan yihiin oo keliya dhowr maalmood kuwo kale ayaa laga yaabaa in ay u baahdaan toddobaadyo bilo ama xitaa sannado laakiin tani waa inay had iyo jeer ahaataa mid hoos timaada kormeer caafimaad oo sax ah hay-addan n h s ee dawliga ah kana howlgasha arrimaha caafimaadka dadweynaha waxa ay ku talinaysaa in si taxadar leh loo akhriyo warqadda macluumaadka ku qoran lagalana tashto farmashiiste ama dhakhtar haddii aadan hubin qiyaasta soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada dhacabariga afrika ee ka jira maamul xumida dawada doctor cali macu aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo wax laga weydiiyey khataraha isticmaalka dawooyinka gaar ahaan kuwa gaaska oo wakhti dheer la isticmaalo waxa uu ku jawaabay maytaas lama ogola haddii toban sano aa qaadanayso waaba dhimataba ma noolidba toban sano iska daaya hal sano ama laba sano haddii aa qaadatid ja calooshaada way qalashay bes waaye wax ku daaweyn kara alla abuurta ma jiro waa dhibaato marka daawada gaaska lafteeda wax fiican maaha yaan la badsanin yaan la iska qaadanin adoon lagu ogaanin oo lagaa ogaanin ogaa yaan lagu qaadanin sidaan hore u sheegay lix wiig ilaa saddex bilood inay ka bataan lama rabo ugu dambeyntii dhegaystow ma ka mid tahay dadka ka caada dhigtay isticmaalka dawooyinka qaarkood sida kuwa gaaska oo kale oo in muddo ah aad iska isticmaalaysay iyadoo aan waxba dhakhtar soo qorin haddaba maanta ka joogso oo dhakhtarkaaga dib ugu laabo kalana tasho cudurka in la daweeyo waxaa ka wanaagsan in laga hortago guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus intii warkan mid lamid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu